Guddiga Ganacsatada Suuqa Islii iyo Dowladda Hoose ee Nairobi oo iskaashanaya ayaa xaafadda Islii ka bilaabay dadaallo lagu doonayo sidii looga shaqayn lahaa bilicda nadaafadda ee xaafaddaasi. Xaafadda Soomaalida ay u badan yihiin ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah xaafadaha nadaafad ahaan ugu liita magaalada Nairobi waxaana waddooyinka xaafadahaasi lagu arkaa wasakh, qashin si ula kac ah mararka qaar loogu shubo xaafadaha. Dadka dadaallada bilicsucelinta nadaafadda xaafadda Islii ka shaqaynaya waxaa ka mid ah xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii Axmed Qadar Maxamed Dhabar oo dadaalladan uga warramay wariyaha v o e da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa axmed qadar maxamed dhabar waxaan ahay xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee countiga nairobi county xildhibaanka islii north xaafadda bilicdeeda xaafadda aad bay u qaadarantay aad bay meel walba wasaqda iyo nadaaftaxumada uga jirtaa waxaanan xoogga saarayaa dowladda hoose ee countiga inay qeyb weyn ka qaataan communitigeena xaafadda dadka ku nool soomaalida ummadda soomaaliyeed ganacsatada culimada dhammaantood inay ka wada qayb qaataan aniga iyo communitiga xaafadaba inaan ku wada guuleysano xaafadda balicdeeda waa naga wada dhexaysa waa mas-uuliyad nabada saaran waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa ummadda soomaaliyeed inay u kaceen xaafadda isli isli anagaas kale waa inaan u kacnaa dowladkeeda lagu hadlayn oo ay noqoto wax oo gacanta midig aan anagoo dhan dowladda siyaasiyiinta culimmada ganacsatada ay gacanta isqabsanayso oo islii oo mid oo hal wada
xaafadda islii waxaad moodaa inay ka duwan tahay xaafadaha kale ee magaalada nairobi waxaad arkaysaa qashin iyo nadaafad darro aad u buux dhaafiyey qaybo ka mid oo badan xaafadda marka arrintaasi maxaa u sababa walaahi xaafadaha kale kulli arkayso westland kilileshwa kilimani westland meel walbood arkayso communitigooda ayaa dhisay dowlad keli ma dhisin dowladda structureka iyo foundationka ku samaysaa communitigood ka qayb qaataa oo waxaa jirtaa sustainability lo in howshan hirgelinteeda iyo socodkeeda in la hin karo inay socoto waa in communitiga qeybun ka qaataa meelaha kale kulli communitigooda ayaa dhiseen waxaana marka rajeynayaa xaafadda maadaama communitiga u gacan midig hadda iga siiyo aad ugu faraxsanahay ay si kal iyo laab ila shaqeynayan inay ku guulaysan oo xaafadda ay noqotaa ligam iyo batlands iyo kilileshwa iyo karen meelaha kale hadda batlands oo nagu dhowo darisna leh flightka saddex boqol iyo fadhiga wuxuu joogaa boqol iyo konton kun oo dollar xaafadda isliin toddobaatan kun oo dollar uu waa laba jibbaar waxaana keenaya waa nadaafad mid ah nagama dhul fiicno nagama babelisho badno nagama oganeys badno haddii la dhaho qaybta horumarka waa ka dhismatay xaafadda waddooyin yaryar oo countiga dhiman bisaa dhiman inta kale waddooyinka waa la dhisay kuwa yaryarna waxaa rajeynaya inaan dhisi doono hadda inta muddada gaabana xafiiska aan joogo insha allahu nadaafaddii haddii aan soo celi xaafadda waxaa aaminsana boqolkiiba boqol qiimaheeda xataa inuu kor u kacay ma jiraan wax caqabada ah oo aad ka baqaysaan in arrintan ay idinka hor istaagaan bilicda dib u soo celinta bilicda islii walaahi haddii wax walbo gacan loo qaada caqabad lagama waaynayo rag oo ganacsato eh oo qashinka qaado oo ka ganacsado ayaana dhibayaan markaan qaadna ay soo celinayaan si aan oga niyad jabo oo shaqadii aan u joojino hadda dadaalada socda ee dadka ku nool xaafadda islii iyo guddiga ganacsatada iyo sidee uga wada shaqaynaysaan walaahi guddiga ganacsiga waan wada shaqeynayna si fiican aan wada shaqeynayna uu hogaaminaya chairmankeena sheekh maxalida xaaji yare kheyr allah siiyo si kal iyo laab eh dadka dukaamanka iskale dadka moolalka iskale dhammaan ummadda soomaaliyeed ee xaafadda dhan nool dadka guryaha degan jaamka suuqa meel walbo qaybta bilicda xaafadda nin walba oo sheekhsi ee xaafadda ku shaqaysta nin imaada idinka weydo waa waxay taabanaysa waxaana aad ugu faraxsanahay guddoomiyahooda ka bilaawda ilaa kan ugu hooseeya inay diyaar u yihiin in xaafadda bilicdeeda wax ka soo celin dhabaroo ku garab taagannahay garab ayaan ku naana shaqee ay leeyihin waana ku mahadsan yihin anigana waxaa iga go-an habeen iyo maalin inaan u shaqeeyo mararka qaar waxaa la sheegaa in dowladda hoose ee nairobi kaalintii ay uga baahneyd xaafadda islii inaysan qaadanin oo hagardaamo iyo gacanbidixayn ay jirto arrintaas ma jirta dowladda hoose ee countiga nairobi qaybteeda in laga doono albaabada loo garaaco laga soo dhiciyo u baahan tahay taasna
kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda islii axmed qadar maxamed dhabar wuxuu u warramayay waryaheena qadar maxamuud xareed